wasaaradda beeraha iyo waraabka dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa magaalada muqdisho ku qabatay kulan muhiim ah oo isugu yimaadeen qaar ka mid ah ardayda dhigata cilmiga beeraha ee jaamacadaha wadanka kulanka ayaa ujeedkiisu ahaa dhiirigelinta xiriirka ka dhexeeya wasaaradda iyo dhallinyarada baratay cilmiga beeraha si ay door muuqda ugu qaataan horumarinta waxsoo saarka gudaha iyo isbeddelka nidaamyada casriga ah ee beeraha qaar ka mid ah ardaydii ka qayb gashay kulankaani ayaa wasaaradda beeraha ku bogaadisay in lasii joogteeyo kulamada noocan oo kale ah
marka jaamacad umaad ahaan maadaama aan nahay dee jaamacaddii qaranka aan wax ku baran oo canshuurta hooyada soomaaliyeed aan wax ku baran waxaan rabnaa hadduu ilaahay idmo in keliya ma rabno bangi iyo meel barayfada iyo wasaarad hal wasaarad inaan ku tiirsanaane waxaan rabnaa wasaaradda baaraha iyo warshadihii waxsoo saar dadkii maamuli lahaa baan nahay hadduu ilaahay min wasaaradihii waxsoo saar iyo beeraha hadduu ilaahay naloo hormariyo nin walba hadduu ilaahay waxaan dhihi lahaa waxaa cuni lahayd adigu gacantaada kusoo saar maanta anigu kaadilay magaca jaamacad city university waxaa u mahad celinaa wasaaradda oo noo ogolaatay inaan barano wasiirkeena iyo sidoo kale dad kaloo dhiggeena so waxaan ileeyahay dhammaantiin soo dhawaada welcome aadaa ugu mahad celinaa wasaaradda horta barnaamijkan wasaaradda arrimo muhiim wadaa oo ah in taageerta ardaydii oo ka qayb qaadan lahaa wax soo saarka dalka iyo barnaamijyo kala duwan oo wasaaradda oo haweenkii maalin dhowed waxaa arkaya wasaaradda oo taageeraysa barnaamijyada haweenka oo ka qayb beeraha aadaa ugu faraxsanahay dhinaca kale wasiirka wasaaradda beeraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya mudane maxamed cabdi xayar amaarey ayaa ardayda jaamacadaha ee baratay culumta beeraha wuxuu ugu baaqay inay kaalin muuqda ka qaataan isbeddelka iyo horumarinta waxsoo saarka beeraha annagu sidaa la sheegay waxaanu nahay wasaaradda beeraha iyo waraabka sidaan sheegay waxaanu mas-uul ka nahay quudka dadka waxaad cuntaan maalintii dadka soomaaliyed cunaan wasaaradaha annaka dhiggayagaa waxay ka shaqeeyaan oo ah cuntada dadkooda inay soo saaraan u habeeyaan nafaqada kordhiyaan midda soo degaysa ee aan tayadeedu fiicnay ka joojiyaan taas wey mas-uuliyaddeedu idinkuna jiilkii berri taas nala wadi lahaabaa tihi gaar ahaan kuwa hadda beeraha barta oo fakaltiga beerta beeraha ku jiraan marka waxaan idinku soo dhaweynaynaa wasaaraddii shaqadiina noqon lahayd wasaaraddii berri laga yaabo inaad ka noqon lahaydeen agaasimayaal wasiiro agaasimo guud researchers aqoon-yahano aad ka noqon lahaydeen baan idinku soo dhaweyneynaa madashaan oo ay ka hadleen qaar ka mid ah guddoomiyaasha ardayda jaamacadaha ayaa soo dhaweeyey kulanka dhiirigelinta oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda beeraha iyo waraabka xukuumadda federaalk ee soomaaliya